dowladda soomaaliya ayaa beenisay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sida uu warbaahinta u sheegay dhakhtar soomaaliya oo ka tirsan ciidamada amisom oo isagu sheegay in baadhitaano laga qaaday dadkii dad uu ku dhacay cudurka shubanbiyoodku ay muujiyeen in cudurkaasi uu isku bedelay cudurka daacuunka wasiirka adeega bulshada ee dowladda soomaaliya maryan kaasin iyo wasiirka khayraadka ayaa booqday magaalada beledweyne wasiiradduna waxay xaqiijisay inaan wax daacuuna uusan ka jirin magaaladaasi waryaheena xuseen xasan ayaa warbixintan beledweyne nooga soo diray
socdaalkan ay maanta beledweyne ku yimaadeen wasiirada khayraadka dalka iyo adeega bulshada ayaa looga gol lahaa xaqiijinta in beledweyne aanu ka jirin cudurka daacuunka iyo deeq dawo ah oo dowladda soomaaliya ay ugu talagashay bukaanada uu soo ridanayo cudurka shubanka oo horaantii bishan beledweyne ka dilaacay wasiirka horumarinta adeega bulshada ditoresa maryam qaasim oo warfidiyeenka kula hadashay garoonka diyaaradaha beledweyne ayaa xaqiijisay in cudurka daacuunka aanu ka jirin beledweyne kadib markii aan aragnay bukaankii tiradii markii hore intay ahayd da-dooda wixii oo dhan markaan fiirinay isku soo wada duub xaaladda sidaay ku bilaabatay oo shubanbiyoodka ahayd weli waxaan u xaqiijinayaa dadweynaha inay tahay shubanbiyood kolera inuu dilaacay ma la dhihi karo hadda magaalo walba soomaaliya haddaa tegtid sambal in laga helo kolera waa wax iska caadi ah laakiin kayska beledweyne markaan u soo noqdo tiradii dadka xitaa waxaad arki kartaa meeshu waxay u badantahay carruur shan sano ka yar waxaad arki kartaa carruurtaas yaryar waxaa dhintay xataa tiradoo aad u yar haddana waa carruurta shan sano ka yar waxaad arkaysaa ilmo shan sano ka yar oo shubanbiyoodkii ku dhacay reerka intiisii kalena ay fayoow yihiin isku soo koob waxaan xaqiijinayaa maanta arrinta beledweyne inayna ahayn daacuun inay tahay shubanbiyood wasiirka khayraadka dalka cabdirasaaq cumar maxamed oo qayb ka ahaa wafdigii maanta ee beledweyne yibi ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay saddex tan oo dawo ah iyo dhakhaatiir daweysa bukaanada cudurka shuwanbiyoodka ay beledweyne soo gaarsiisay waxaan u imid inaan keena daawo maadaama meesha ay ka jirtay shubanbiyood magaaladuu ka jiray daawooyin baan keenay daawooyin kaleeta baan keennay laba mar bay dowladdu daawo keentay waxaa aada ugu mahad celinaynaa wasaaradda horumarinta iyo adeega bulshada oo yacni gacan weyn ka geysatay arrinkaas daawo ku filan magaalada waa taallaa ciidamada jabuuti ayagana dowladda jabuutina aad baan ugu mahad celinayna ayagana daawo bay keeneen socodkaygii hore waxaan keenay hal tan oo daawo ah kadib waxaan soo dirnay helicopter kale oo soo qaatay laba tan oo daawo ah marka isku tan annaga dowlad ahaan waxaan keenay ilaa iyo saddex tan oo daawo ah laba cisho ka hor ay ahayd markii diyaarad siday deeq dawo ah oo gaaraysa toban tan oo dowladda jabuuti ay ugu talagashay bukaanada cudurka shubanka ee beledweyne loo qeybiya laba xarun caafimaad oo lagu daryeelo bukaanada cudurka shubanka xasan dhaqane o e